Cisbitaalka City oo ku yaala xaafadda Howlwadaag laanta suuq sare ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa deeq daaweyn iyo baaritaano isugu jira gaarsiiyay dadka ku nool kaamka Nasiib One ee magaalada Beledweyne. Qoysaska ka faa'iidaystay deeqda daawooyinka ah ayaa waxay isugu jireen haween, carruur iyo odayaal. Maamulka Cisbitaalka City ee magaalada Beledweyne Dr. Maxamed Cabdisalaan Cabdulaahi ayaa ka warbixiyay adeegyada caafimaad ee ay u qabteen dadka barakacayaasha ee ku nool kaamka Nasiib One.
kaamamka kala duwan ee aan booqanay daawooyintan aan ka bixinay ee ugu dambeeyey kaamkii ee, magaalo Tuurey oo loo yaqaano kaam nasiib nasiib one waxa ugu weyn waxay tahay in dadkan aan caawino oo maaragtay bulshada aan gaarsiino daawooyin tayo leh oo waxtar leh Ee, dabcan waxay isugu jiraan daawooyin oo sharubooyin ilmaha la siinayo kaniiniyaal faleembooyin wixii markaasi dhib bukaan bukaan u baahnayo oo dhan ee, waan ku dadaalnay inaan geyno waxaana ugu talagalnay qof kasta oo dhibaataysan in maaragtay aan wixii aan ka geysan karno oo karaankeena ah aan ka geysano taasaana maaragtay waxaa weeyaan nagu riixday in aan aan xoogga saarno dabcan kaamamka ee, dhibka ugu weyn oo yaallo iyo kiisaska ugu badan oo yaallo waxaa waaye shuban iyo ilmo maaragtay waxaa weeyaan tabardaran oo nafaqa daro hayso sidoo kale waxaa aada ugu badan dhagaha ilmaha dhagaha ka maalayo iyo ilmaha dhagaha ka jiran aaday ugu badan yihiin sidoo kale burkiitada iyo een, cudurrada laga qaado ee, overcrowdka ama bulshada iska horsa saaran cudurrada laga qaado oo ugu horeeya maaragtay waxaa weeyaan ee, hergebka ugu horeeyo xasaasiyadaha qaar oo maqaarka ku dhaca sida maaragtay ee, scabies wax la dhahayo ama candhada wax la dhahayo way ku badan tahay Dhanka kale, qaar ka mid ah dadka ku nool kaamka Nasiib One ayaa ka warbixiyay adeegyada caafimaad ee ay ka faa'iidaysteen.
sabarkacli waa sabarkacli qaabka nasiib waa isbitaalka waxaa noo imaaday oo siti waxay noo keeneen daawooyin oo marka oo lagu geysado suubiyood iyo waxaasaa jira daawooyin oo hadda lagu lagu geysada noo noo keenay waxaan joogaa kaamka nasiib waxaana soo booqday eh, hay- eh, isbitaalka city magaan eh, eh, eh, waa- eh, daaway noo keeneen aadaan ugu baahnaan Waxa- waxaa iska jira malaariya intaasoo dhan ay naga caawiyeen daawooyinkaas waa noo keeneen waana ku mahadsan yahay Adeega caafimaad ee isugu jira baaritaanada iyo daaweynta ee isbitaalka City oo ku caawiyay dadka degan kaamka Nasiib One ayaa ah mid ay baahi u qabeen dadka kaamkaasi ku nool.